dhaqanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka oo maanta muqdisho ku dilay qof shacab ah awal mooto bajaajla ahaa ayaa maanta lagu dilay isbaaro taallay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe booliska soomaaliya oo xarunta c i d ku soo bandhigay eedaysanayaal dilal ka geystay balcad iyo muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka oo baydhabo kulamo kula qaatay saraakiisha ciidanka nabad ilaalinta admis iyo guddiga amniga koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga dib u-eegista iyo la socodka dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda oo maanta si rasmi a xilka ula wareegay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado tobanka bisha koowaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ayaa maanta qof shacab ahaa ku dilay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho faadumo cabduqaadir ayaa warkan sii dhammaystiraysa
maxay jira haddii anaga anahaa direer xamarnays minishiibi oo qore qaata weligeyna ma arkin
abbaaro toddobadii iyo barka duhurnimo halkan aan taaganahay waxaa lagu dilay marxuum allah u naxariistay abuukar sheekh maxamed nuuraani oo dadka ku nool degmadan xamarweyne ay u yaqaanaan abrim waxaa dilay askari ka tirsan minishiibiyada waxaa soo kala dhexgalay sida la sheegay isfahamwa oo waxay ku murmeen lacag canshuur ah oo askarigaas aruurinayay oo shan kun shilin soomaali ahayd marxuumka shan kun shilin soomaali ayuu u dhintay weli halkan waxaa yaalla dhiiggiisii balse dadaal ay sameeyeen saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmada xamarweyne iyo maamulka degmadaba waxaa gacanta lagu dhigay askarigii dilay marxuumkaasi oo wuxuu ku jiraa taliska saldhigga booliiska degmada xamarweyne waa dhacdo dhifi naadir ah oo ka dhacda degmada xamarweyne oo ka mid ah toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir marxuumka la dilay wuxuu ka mid ahaa dadka ku ganacsanaya degmada xamarweyne ee muruqmaalatada ahaa dilkiis wuxuu ahaa mid eheladiisu ay ka wada naxayn ilaa hadda meeshii lagu dilay oo dhiiggiis yaala dadweynaha degmada xamarweyne ayaa halkan dhooban oo la argagaxsan balse waxa ay fiirinayaan waxay tahay cadaaladda maadaama shakhsigii dilay marxuumkaasi oo ahaa askari lagu dhigay gacanta in dowladdu ay cadaalad si degdeg ah uga helaan walaalkiis marxuumka la dilay oo halkan aan ku waraysanay ayaa si toos ah dhammaan mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ka dalbanaya in cadaalad loo raadiyo walaalkiis canshuurka ku siinaa intaa dukaanka alaab ka soo baxsanaya isug sayd ii dhihi karta ilaa inta iskugu soo bursadeen markaaswaa beriida marka intuu isku soo bursadeen marka wuxuu yidhi ninyaa maxaa jira sir lacagtaa oo ku siinaa xabadda qaba hortankan wuu dhiftay cadaaladaba haddii cadaalad ay jirto dowladda waxaan ka codsanaynaa xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaanka inay ninkan cadaaladda lala soo saaro biliiska oo qori uu haysta muxuu haystaa nabadgelyada magaalada miyay wax ka dhacaydo asagaa jooga isoo wuxuu kala badbaadinaa ilaa niminishiib hadduu qori kuu soo qaad oo qoriguu kugu dilaa war dhib weynaan ku jirnaa dhibwaaweynaan ku jirnaa taliyihii qaybta ee halkan xukumaya ee dhanka canshuuraadka u qaabilsanaa ee dhanka minishiibiya ayaa dhankiisa ugu horen ku waraysanay taliska saldhigga booliiska degmada xamarweyne oo aanu weydinay uga horeen sababta uu dilka ku yimidba askarigii dhibka geystana waa haynaa ilaahayaa mahadale cadaaladdaana la mari doonaa dadweynaha iyo qaraabadii iyo ehelka uu ka dhintana waxaan leennahay samari iimaan alladinka siiyo qadirta waa dhacaysaa najiib cabdi abiib waa taliyaha saldhigga booliiska degmada xamarweyne ee gobolka banaadir dhankiisa warfidiyeenka ayuu la hadlay isagoona sheegay in dadaal ay sameeyeen hay-adaha amniga ee booliiska degmada xamarweyne in cadaaladda ay horgeyn doonaan askariga ay gacanta ku soo dhigeen asiga iyo hubkii wax ku dilayba dilka wuxuu ku yimid canshuur oo lacag isfaham waayeen saasuu dil ku yimid marka waad dareemi kartaa un askari iyo qof shacaba badanaaba dadka markay isqabtaan dadka isku mid baa iska taqaar waxaa jira dulqaad leh iyo qaaraan dulqaad lahayn alxamdulilah ilaahay amaaddaas iska leh markuu dil u geystay kadib waa ku baxnay gacantaan ku soo dhignay annaga iyo taliyihiisii iyo maamulkii haddana waxaan ku haynaa gacanta gacan ku dhiiglaha xaramnaa shacabka inay istejiyaan wax culays ma jiro haddii marba ninkii ninka dili lahaayo wax kaloo la sheega ma jiraba muhiimadda ugu muhiimsan waxaan rajaynaynaa insha allah isagana in cadaaladda marsiino gudoomiyaha degmada xamarweyne ayaa dhankiisa xusay in qorshe sidan ka bedelan ay keeni doonaan oo dadka canshuuraha looga qaadi doono maadaama shacabka iyo inta badan askarta ay jiraan mararka qaar inuu soo kala dhexgali karo khilaaf isfaham waa ah maamulkii annagoo iskaashanayna iyo booliiskii iyo ciidanka ilaalada deegaanka waxaan gacanta ku soo dhignay askarigii dilay muwaadinka gacan kudhiglihi gacantaa lagu haayaa saldhigga xamrweynu ku xiran yahay insha allah annagana waxaan marsiinaynaa cadaaladda ilaa iyo maxkamadda laga deeyo cadaaladda laga geeyana waa daba taagnaanaynaa ee muwaadinkaasna iyo dee dadkiisana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto adaan oo kaleetood annaga waa dhifiir naadire nugu tahay wax mar walba dhaco oo lagu soo laalaabto ama hore loo arki jiray ma ahan inkastoo haddana saas ay tahay waddanka xaaladiisa waa ka warqabnaa insha allah taasna hadduu ilaahay ka raali noqdo ee askarta canshuurta ilaalinayso ama ee askarta dhammaan si guudaba oo canshuurta caruurinaysa iyo kuwa kaleba mar walba ee madaxdu dardaaranay siisaa waa inoo degsanya insha allah waana ee, idinla wadaadagi doonaa mahadsantahay faadumo cabduqaadir hadi
wararka dilalka ayaan ku jirnaa darowal mooto bajaajla ahaa ayaa isna maanta lagu dilay isbaaro taala degmada balcad xilli uu madaxweyne xasan sheekh horey go-aano uga soo saaray isbaarooyinka abuukar deex ayaa sii dhammaystiraya
dabley hubaysan ayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku dileen aroortii hore ee saaka allaha u naxariistee cali taliya cariif oo ahaa darawal mooto bajaaj oo ka shaqaynayay gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe allaha u naxariistee marxuumka la dilay ayaa la sheegay in lagu dilay isbaaro lagu magacaabo deegaanka garasdeelle oo taalla gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana wararka qaar ay sheegayaan in la isku maandhaafay lacaga isbaarahaasi looga rabay marxuumka geeriyooday meydkiisa oo muddo ka badan laba saacadood yiilay wadada hareerteeda goobtii lagu dilay ee isbaarada garasdeelle ayaa dadka deegaanku ay usoo baxeen waxaana ay ugu dambeyn usoo qaadeen xarunta c i d ah ee magaalada muqdisho ha fakaro nin idinka fakaray ma hayno haysuu ku dagaalamay inta ku dagaalamay marka kale waa taa askarta qodana waa saarata kaas gaxad ay kuma saarnayn wixii mihijo markii koontaroon maamulka ayri asuu ku dhacay sala ay ma dhicin ninkana lama hayo wax dambiina ma geysanin wax dambiina ma geysanin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay isbaarooyinka lagu qaado lacagaha sharci darrada waxaana tani ay ka dambeysay iyadoo horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xilli uu ku sugnaa degmada cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe uu ku dhawaaqay in ciddii isbaaro dhigata ay la mid tahay qof fal dil ah geysata iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab taas oo uu xukunkeeda ku saleeyey dil toogasho ah
waxaan rabaa qaaticu dariiqaan u bixinay isbaaro ma dhahnay qofkii qof dila magacuu doona iyo sifahu doona ha ku dile waa dilaa isagana waa qaatil reer hebel ma ahan jufe hebelna ma ahan qof walaalkiisa ahoo soomaali ahoo muslim ah qofkii dilay oo inta u qasday qoraga ku taagay xabad ku dhuftay magaciisa dilaaha la yidhaah waa qaatil qaatil waay qaatilna shareecada wuxuu ka leeyahay waa la ogaanaya hadda aayadaheeda inta laga jeediy walakum fi lqasaasi xayaatun yaa ulil albaab war dilkiina waa dhacay qasaasna horaan usoo samayno waa naqaanaa sida loo sameeya in la samay karo maanta ma ulil albaabkii maa naga maqan yaas caqli u saaxiibaha intii caqliga u saaxiibkaheed miyaa naga maqan nagama maqno waa joognaa cadale maanta waxaan kaga dhawaajinaa nin isbaaro lagu soo qabtay oo qaaticu ariiq ah qof iigu imaan kara ma leh isugu imaan mayno maba iska warsanayno mana ka hadlaynabo isugu imaan mayno waxau ahay dariiqaa laga soo qabta asoo qoro la taagan
wahagaag haddaba iyadoo ay dilalkaas jiraan ayaa labadaasi eedeysane oo balcad iyo muqdisho dilalka ka geystay maanta waxaa lagu soo bandhigay xarunta dambi baarista ee c i d afhayeen u hadlay booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey yaal dilal u kala geysta muwaadiniin soomaaliyeed oon waxba galabsan oo gacanta lagu soo dhigay dilalkaas oo ka kala dhacay degmooyinka xamarweyne ee gobolka banaadir iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka ee hirshabeelle maanta ay taariikhdu tahay tobankii januari laba kun saddex iyo labaatan abaara toddobadii subaxnimo ama hal saacoo subaxnimo ayaa eedaysna lagu magacaabo xasan juule shaakir oo ahaa ciidan uyaal wuxuu si arxandarro ah dil ugu geystay dhibane marxuum cali taliye cariif hadaafow ee waaxda xaawataako ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle shacabka degmada balcad maamulka degmada balcad iyo hay-adaha ammaanka ayaa iska kaashaday soo qabashada iyo gacan ku-dhigista eedaysanahaas oo doonaya inuu ka baxsado goobtii falka uu ku geystay hase yeeshee gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan meel labaatan kilomitir u jirta goobtii falka uu ka geystay islamarkaana doonaya inuu baxsado ayaa gacanta lagu soo dhigay laguna soo simay gacanta ciidanka boli- saldhigga booliiska ee degmada balcad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed dhanka kale isla maantay tobankii janawari laba kun saddex iyo labaatan abbaara kowdii iyo labaatan duhurnimo ayaa ee, ciidanka booliiska ee saldhigga xamarweyne ee degmada gobolka banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedaysano ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar kaasoo si arxandarro ah
afhayeenka booliska oo ka hadlayay laba eedeysane oo dilal ka geystay balcad iyo xamarweyne oo muqdisho maanta lagu soo bandhigay labaduba waxay dileen dad shacab ahaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada qardho ee puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay mowqifka puntland ay ka qaadatay dowladda federaalka ah ee soomaaliya xilli shalay puntland ay soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay ka fiirsanayso dowladda dhexe ka mid sii ahaashaheeda wariyaha dalson t v ee qardho ayaa warkan faahfaahinaya sharmaarka cabdulaahi
waxaa galankii dambe oo shalay ahayd ka soo baxay dowladda puntland war-saxaafadeed ka kooban saddex bayd oo ay xukuumadda puntland ku dhawaaqday in ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystiraayo dastuurka federaalka soomaaliya oo lagu ansixinayo afsi dadweyne waxaa qoraal rasmi ah oo shalay galankii dambe ka soo baxay xukuumadda puntland ay ku shaacisay inay ka madax bannaanaanayso dowladda federaalka soomaaliya inta laga dhammaystiraayo dastuurka federaalka ee soomaaliya caqabiyada ah haddaba waa kuwaana qaar ka mid ah shacabka magaalada qardho oo aan wax ka weydiinnay aragtiyahooda salaamaya dalsan t v runtii go-aanka xale ka soo baxay dowladda puntland aad baan u soo dhoweynaynaa maadaama annagu aan nahay dhallinyaradii puntland ee, madaxda dowladda puntlandna de masiirka ayaga ayaa loo dhaariyey oo loo doortay Ee, wixii u wanaagsanna eh, ummaddan ayagaa garanaya Ee, wixii aan u wanaagsanayna mar walba ayaga waxaan mas-uuliyaddu saaran tahay waxaan la soconaa dowladda bu- federaalka soomaaliya ee, waxyaalaha ay- ay ku dhaqmayso ama ay samaynayso runtii waxaa moodaa in soomaaliya loola dhaqmaayo si isteed ahaan ah Ee, dowladda soomaaliya waxaa moodaa in banaadir keliya ay tahay Ee, isan ahayn ee, ummad soomaaliyeed ilaa raas caseer ilaa raas kaabooni ilaa saylac inay eh, madax u yihiin ma moodid waxaa moodaa in ay hal famili ama hal dad ee waxaan oo dhan isku kooban ama hal kooxba waxaana uga u sheegayaa madaxda soo- dowladda soomaaliya ha ka waantoobaan nidaamada iyo qorshayaasha ay wadaan maamuladana miiska wadahadalka ha la yimaadaan waa salaamayaa ee, dalsan t v een, aad iyo aad baa u mahadsantihiin een, shaqada wanaagsan aa bulshada u haysaan aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa Een, magacay waa kartuun cabdi cumar Een, aad iyo aad baa u mahadsantihiin Een, waa su-aal wanaagsan Een, kole aniga aragtidayda een, een, shaqsiyadayda markaan ka hadlo kole aniga waxay iila muuqataa inaynaan ka maarmin dowladda soomaaliya sababtoo ah een, sababtan raacinaya waxaan nahay maamul gobol yar een, een, waana waxaan wadaagnaa wax kasta oo dhib iyo dheef wax kasta waan wadaagnaa Een, dadkana waxay dhahaan badanaa een, puntland waa hooyada federaalka marka s- een, waxaan u arkaa inay iyagana inaga maarmin anigana iyo inagana ka maarmin saas ayaan u arkaa Een, koley talada aniga een, waxa weeye een, waxaan dhihi lahaa een, ka tala ahaan maamul gobolkeenna kole maamul gobol yar baan nahay oo aad u dhaqaalo yar kama maarmi karno een, dowladdeenna federaalka kama aynu maaranno iyadana inagama maaranto ma aynu kala maaranno tala ahaan waxaan soo jeedinayaa inaynaan sideenna u wada shaqayn jirra u wada shaqayno bismillaahi raxmaan raxiim Een, ugu horeyn magacaygu waa axmed xasan maxamed Een, ka mid ah dhallinyarada een, ku dhaqan een, magaalada qardhe ee gobolka rakaar Een, go'aankii xale ka soo baxay een, madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ee ku aadanaa een, inuu soomaaliya een, inteeda kale ay ka gu'i doonto een, puntland aniga ahaan waxaan u arkaa wakhtigan kuma habboona soomaaliya inay kala go'do sababtoo ah ummadda soomaaliyeed waa dad walaalo ah waa dad ehel ah waa dad isxiga waa wiil iyo abtigiis marka wax qurux badan maaha marka soomaali meel ku kala go'da ma jirto anu waxaanba qabaaba somalilan xataa inaan soo celinno puntland baa idinku ka hadlaysaan aad baan u mahadsantahin tv-ga calimo dalsan
bismillaah aniga magacaygu waa maariin maxamed cali joogta qardho war-saxaafadeedka ay puntland xalay soo saartay madaxweynaha puntlandna waan ku taageersanahay ra'yigaas sababtoo ah puntland waa waxay u qalanto waayo heerkay maanta joogto iyo habdhaqanka maamul goboleeda loola dhaqmo soomaaliya marka loo eego way u qalantaa inay saa dhahdo madaxweynuhu umahadsan yahay sidoo kale waxaan mahad celinayaa dalsan t v horta inna waddaan nahay reer puntland waxaynu u doorannay madaxweyne oo hogaaninoo ku ah arrimaha siyaasadda puntland isagaanayna ku matala dabcan dastuurka hore waxa ugu tiilay in dastuur lagu heshiiyey maadaama uusan jirin oo qabyo yahay in puntland maadaama inta la helayo dastuur qoraal oo dhammaystiran oo lagu heshiiyey inay puntland masiirkeeda iyo arrimaheeda iyo mashaariicdeeda ay u madax bannaan tahay puntland waxaa loo asaasay baaba ahaydba in federaal dowlad soomaaliyeed oo federaal ah lagu raadiyo insha allah waana lagu raadiyey halka ay maanta joogtana puntland baa keentay dowladda federaalka soomaaliya sharmaarke cabdulaahi
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan warkaa beennimo aad ka dhegaysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan waa naga intaa ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaa talalhel